asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadumarinka godoonsan khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo afartanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xaaladda guud ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan manaadiqda waqooyiga khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay habeenkii xalay ilaa waabedhigii hore maanta oo khamiis ay ku kaceen xasuuqyaad u daran oo ay ku shahiideen tobanaan ruux oo abriye ah kuwo kaloo aad fara badanna ay ku dhaawacmeen gumaadka ugu badan ayaana wuxuu ka dhacay xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza iyo magaalada weyn ee khaza guri ay deganaayeen qos shacaba oo ku yaalay xerada jabaaliya ee dhaca waqooyiga marinka khaza ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muddo laba goor ah duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiidiyey duqeymahaasi bahalnimada ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen guryahaasi in ka badan labaatan ruux oo shacab ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruur aan waxba galabsan kana mid aha dadkii ku dhaqanaa guriga la beegsaday halka sidoo kale jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhawacyo kala duwan guri kaloo ku yaala xaafadda daraja ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen habeenkii xalay waxaana guriga si gaara u deganaa dad barakacyaalla oo ka yimaaday deegaanada ku yaala koonfurta bartamaha iyo waqooyiga marinka khaza duqaynta halkaasi ka dhacda ayaana waxay sababtay in halkaas ay ku shahiideen sagaal ruux oo ka mid a dadkii barakacyaasha ahaa ee halkaasi ku sugnaa halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo adu fara badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah ilawareedyo dhakhaatiirna ula hadlay shabakada wararkii aljaziira ayaa waxay sheegeen in dadka ku shahiday duqaynta ka dhacday guriga ku yaala daraj uu ka mid ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka almacmadani ee ku yaala magaalada khaza waxaana lagu sheegay magaca dhakhtarkani cabdulaahi xabiiba sidoo kale duqayn ka dhacday magaalada khaza ayaa waxaa ku shahiideen shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo adu fara badan duqayntan ayaana waxaa fulisay diyaaradaha aan duuliyaha layn ee ciidamada yuhuudda shabakadda wararkii alqudus ayaana waxay baahisay in siddeed iyo toban ruux oo shuhaadaha la geeyey isbitaalka almacmadani halkaasna loogu sameynaya xabaalwadareed dhammaantooda lagu aaso ciidamada dulmiga badan ee maamulka yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqeymo kala duwan ka geysteen deegaano badan oo hoos yimaada magaalada weyn ee khaza kanaalka laksa al fadaa'iya ayaa wuxuu sheegay in duqayntaasi meelaha lagu beegsaday ay ka mid tahay xaafadda sheekh ridwaan waxaana ka dhashay shuhaado iyo dhawacyo fara badan sidoo kale madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaanka safdaawiya ee dhacgalbeedka magaalada khaza waxaana duqaynta halkaasi ka dhacday ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhawacyo iskugu jiraa deegaanada subax iyo hore maanta ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymaha xagga cirka waxaa ka mid ah xerada almakhaazi duqayn aad u xoogan oo ka dhacda ayaana sababtay istiishaadka dad badan iyo dhaawac kuwa kale saacadihii hore maanta duqeymaha ay geysteen ciidamada yuhuudda waxaa sidoo kale martigeliyey magaalada labaad ee ugu weyn qidaaca goodoonsan ee khaza taasoo ah magaalada khanyunis waxaana halkaasi ka dhacday duqeymo si aad ah looga maqlay deegaanada hoos yimaada magaalada waxaana ku shahiidiyey sida la soo warinayay dad badan oo abriye ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen isla magaalada khanyunis habeenkii xalay ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn kale oo ay ku dileen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawaceen laba guri oo sidoo kale ku yaala waqooyiga marinka khaza duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen waxaa ku shahiiday in ka badan afar iyo toban ruux oo shacab ah iyadoona dhawacyada ay cagcageynayaan tiro kaloo aad u badan ciidamada yuhuudda ee ku caanbaxay beegsiga guryaha iyo madaarista ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay mar kale isbuucani gudaheeda beegsadeen madrasatu taabiciin ee ku taala addaraj waxaana halkaasi ku shaydiyay afar ruux oo ka mid a dadkii barakacyaashii halkaasi ku sugnaa dhismo weyn oo ku yaala xaafadda azaytuuna iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqeymo culus ku garaaceen waxaana halkaas ku shaydiyay sida la soo warinayay dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayntan oo si dhammaystir u burburisay dabaqa ayaa waxaa burburka dhagaxaan toostooda ku maqan dad badan oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba magaalooyinka khanyunis iyo beytixanuun duqeymo ka dhacayana waxaa ku shahiiday ku dhowaad toban ruux oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen markaan aan eegno wadiciga nolosha ee reer khaza waxaa weli halkooda kasii soconaya jaraa'imta sirsifeynta iyo siyaasadda gaajeysiinta ee shacabka abriyada ee ku dhaqan waqooyiga marinka khaza gaar ahaan magaalooyinka beytixanuun beytilaayi iyo xerada weyn ee jabaaliya kuwaasoo ay ku kacayaan ciidamada daalimiinta ee yuhuudda iyadoona arrintan sii soconaysa wax ka badan toddobaatan shan maalmood oo xidhiidh ah middan ayaana waxay soo bilaabatay horaantii bishii oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afariyo labaatanka waxaana dullaankani gardarada ay ciidamada yuhuudda ku soo qaadeen manaadiqda waqooyiga khaza ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur shaqaalaha gurmadka reedka ayaana waxay sheegeen in dadka shuhaadada iyo kuwa ku hoos maqan burburka dhagaxaan toostooda ay kor u dhaafayaan ilaa iyo afar kun oo ruux waxayna intaasi raaciyeen labiiyo toban kun oo ruux ay dhaawaci kala duwan yihiin kun laba boqol iyo konton ay ciidamada yuhuudu qafaasheen ilaa iyo iminkan aan la ogeen meel ay jaani cidhib dhigeen dadkii ugu dambeeyey ayaana waxay xuseen in ciidamada yuhuudu ay qafaasheen subaxii hore ee maalintii shalay oo arbaca ahayd isbitaalka weyn ee lacawda ayaa wuxuu maalintii shalay ku dhawaaqay in la joojinayay dadka dhaawacyada qabiila keenaya isbitaalka sababo ku aadan ciidamada yuhuudda ee beegsi bareera ku hayaan kooxaha caafimaadka sida ragga kaxeynaya gawaarida anbalasta kuwa ka shaqaynaya inay dhaawacyada ka soo saaraan burburka dhagaxaanta hoostiisa iyo weliba kalkaaliyayaasha gudaha isbitaalka soo gelinaya dhaawacyada asbaabaha sidoo kale loo joojinaya dadka dhaawacyada qabeela keenaya isbitaalka waxaa ka mid ah inay yaaraatay daawooyinkii iyo waxyaabihii asaasiga u ahaa caafimaadka iyo daaweynta dadka dhaawacyada qaba muddo ku dhowaad afar bil ayayna sheegeen in wax gurmada uusan soo gaarin isbitaalkani bartii instagramka ayaa waxaa lagu baahiyey maalintii shalay dhallinyaro reer khaso oo teendhooyinka ka hoos qodanaya godod muuqaalkan ayaana waxaa lagu daawan karaa qaabka ay dhallinyaradu u qodayaan islamarkaana ay teendhada uga kordhisayaan godka waxayna tilmaameen qowbka ka jira khazo uu noqday mid aad u daran ay ku fikireen inay teendhooyinka ka hoos qodaan godad waaweyn oo ay jiifan karaan islamarkaana ka celin karta qawabka iyo dhaxanta jirta dhibaatooyinka ka jira marinka khazo ee wajahayaan dadka muslimiinta ayaa waxay noqdeen kuwo sii darnaanaya marba marka ka dambeysa xaaladda guud ee marinka khaza ayaana waxay noqotay in dadka shuhaadada aysan helaynin wax aasa halka kuwa nolosha baaqiga ku aan aysan helaynin wax ay ku noolaadaan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay marinka khazo waxaa ka dhacay duqeymo kala duwan oo ay geysteen ciidamada cirka ee maamulka yuhuudda iyo kuwa dhulka waxayna duqeymahaas sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaladu fara badan warbaahinta maxalliga ayaana waxay soo warinaysaa in duqeymahaas ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa iyo konton ruux halkee dhaawaci kala duwan soo gaadhin kuwo kaloo aad u fara badan balse aysan warbaahintu sheegin tirada rasmiga ah waxaa intaasii dheer in burburka dhagaxaanta iyo bidhashubka hoostooda ay ku maqan yihiin kumanaan ruuxoo shacab abriya ah kuwaasoo ay baqaarkooda shahiideen dadka ka shaqeeya gurmadkan aysan ku dhiiran karin inay howlabaadi goob ah ka bilaabaan waqooyiga marinka khaza sababo ku aadeen ciidamada yuhuudiya halkaasi bartilmaameedyo gaar ah ka dhigteen cid kastoo ka soo agdhawaato dadka shuhadada ah ama kuwa dhaawacyada qaban ay tooganayaan misena ay duuqeymo la duldhacayaan taasi oo ugu dambeyn sababaysa in tirada shuhadada ay sii badato xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxuu sababay istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuudu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen dad gaaraya sagaashan ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ay sheegtay in tobanaan ruuxuu iskugu jiro shuhaado iyo dhaawacyo ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sanadkoon markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo boqol iyo toban ruux halkay dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun iyo boqol soddon iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid u duuqeynayaan min waqooyi ilaahi koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah aan ku soo gebagabeynno weerarada lagu naafeeyey cadowga yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka godoonsanee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxushlimadan halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu beegsaday saldhigyadooda iyo weliba weerar dhabagallah oo khasaare kala duwan u geystay gumaystaha canaasir ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ka koobnaa ilaa iyo lix xubnood oo ku sugnaa bartamaha xerada jabaaliya ayay ciidamada wax iskacaaminta falastiiniintu beegsadeen waxaana la warinayeen lixdaas xubnood ay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen meel u dhow masjidka ashahiid camaada caqiil ee ku yaala xerada jabaaliya qarax lala eegtay gaarigana uu hamidaad u culus ayaana waxuu soobay in gaariga u kala faneen boolbool islamarkaana ciidamadii la socday ay u qaybsamaan wax dhinta iyo wax dhaawacma dagaalyahanada alkhasaam ayaa waxay sidoo kale gantaale ku garaaceen xarun milajiro iyo ciidamada yuhuudda ku leeyihiin duleedka nitsaariim ee magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray askartii iyo saraakiishii ku sugnayd xaruntaasi sidoo kale dagaalyarada alkhasamaya waxay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca sahanka oo ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda xilli ay dulayay haabeysay hawada sare ee bartamaha marinka khaza waxayna ahayd mid ku jirtay howla baasaslima xilligii gacanta lagu dhigayey diyaaradda iyo xogtii ee sidayntaba waxaa gacanta ku dhigay guutada alkhasaam oo ah garabka milatariya kooxda muqaamada falastiin ee doonaya in iska dulqaadaan cadaawaha gumaysidoonka ah